بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس عشر baabka shan iyo tobnaad oo abwaabtii ka mid ah kitaabu salaa fii salaati اljanaaza janaasadii salaadeed dhexdeeda ayuu ku saabsan yahay iyo axkaami اljanaa-isi janaasooyinkii axkaamtood ayuu ku saabsan yahay wa fiihi baabkan dhexdiisina masaa'ilu masalooyin ayaa ahaadeen oo ku sugan oo sagaal ah albaab alkhaamisa cashar baabka shan iyo tobnaad fii salaati اljanaasati janaasadii salaadeeda ayuu ku saabsan yahay iyo axkaami اljanaa-is janaasooyinka axkaamtoodii guud ayuu ku saabsan yahay wa fiihi dhexdiisii masaa'ilu masalooyin ayaa ahaaday aljanaa-isu waa jamcu janaazatin buu dhahay musanifka raxmat ullaahi caleyh aljanaa-isu jamcu janaaza janaaza waa mufradki jamciisii janaa-isa la yihahda bifatxi ljiimi wa kasrihaa jiimka in la fatixiyo janaaza la yidhaahdo iyo kasriintiisii jinaaza la yidhaahdo bimacnaa waaxid leeba oo isku mid uu leeyahay ama jiimka ha la kasriyo ama ha la fatixiyo janaa-is waa jamcu janaaza uu leeyahay isku macno waaye bimacnaa waaxid leeba waa qool wa qiila waxaa la yidhi bilfatxi ismu lilmayiti wa bilkasri ismun limaa yuxmalu calayhi fatxi markii la aqriyo janaasa la yidhaahdo waa ismun magaca waay oo lilmayiti qofka dhintay leeyahay janaasa markii la yidhaahdo waa laga wadaa qofkii dhintay ayaa laga wadaa janaasa ayaa la yihahdaa wa bilkasri markii la aqriyo jinaasa la dhahana ismun waa magaca isimkaasoo limaakii u sugnaaday kaasoo yuxmalu miidkii lagu ximbaaraayo calayhi maaga dushiisi kanoo miidkii lagu ximbaaraayo ayaa la yidhaahdaa jinaasa nacshada waay soo maa nacshada ayaa la yidhahdaa markaas nacshada waxaa markii laho waa jinaasadii jinaasa waay miidka hadduu yahayna waa janaasa sidaasi waa la dhahay ayadana labadaba way jiraan waayo dhib ma laha muhiimadda ayadoo labadooda isla socdaanna waa la dhahaa jinaasa culamada qaarna waxay dhahaan jinaasa markii la yidhaahdo labadooda isla socdaan waayo nacashadii iyo miidkii isku darayna waa ladhahay waa la dhahayaa jinaasa culamada qaarna tafsiilkana gelinayn qaar isku mid ay leeyihiin saddexdaasi qolob hadda laba qolob sheegay musanifka raxmatullahi caleyh wayanbaqii waxaa haboon marka waa la dhimanayaahe dadka dhammaan waxaa u haboon wayanbaqii waxaa haboon lilinsaani insaanka waxaa u haboon an yatadakara inuu xasuusto almowta geera inuu soo xasuusto waa u haboon tahay ma joogayo weligiisii waa dhimanayaa idan inuu geeridii soo xasuusto waxyaaba badan ay u anfacaysaa wa nihaayatahu nihaayat almowti geerada nihaayadeeda inuu xasuusto ama wa nihaayatahu insaankiina waa loo celin karaa insaankii nihaayadiisa inuu soo xasuusto fii haadihi tan dhexdeeda ku dhammaanayo taasoo addunya ah adduunka meeshii ku dhammaanayo naftiisii ku dhammaanayso inuu soo xasuusto fayustacaddu ama fayastaciddu dheh fayastaciddu u diyaar garoobo in geeri lasoo xasuusto maxay maxaa laga faa-iidayaa diyaar garoob waay waxaan waa ka tagaysaahe meeshii aad u socoto wax fiican he u samayso inuu dhaho oo fayastacidda diyaar garoobo lidaalika kaas oo geerida ah xaggeedii bilcamali maxaa lagu diyaar garoobahe aniga diyaaraan ahay halii imaado miya maya kolley iyo kolley waa lagu imaanaa laakiin bilcamali saalixi inaad samaysida la rabaa fayastacidda u diyaar garoobo lidaalika kaasoo mawdkaasa u diyaar garoobo bilcamali camal ugu diyaar garoobo camalkaasoo saalixi wanaagsan watasawudi iyo zaad qaadasho lilaakhirati aakhara zaad loo qaato waay aakhara waa zaadha loo qaadanaya qofku haddii uu safar yahay musaafir yahay muxuu qaadanayaa zaad oo qaadanaya soo maha adduunkan waa lama joogayo daaru istiqraar ma waa daarulmamar daarulmamari mooyaane ma aha daarul istiqraar waa la marayaa waa la socdaa haddee wixii meeshii aad u socotay inaad wax u hormarsisid waay wax u qaadatid idan meesha aad u socotay e inaad wax u qaadatay haggee waayo aakhiro qof kastana camalkiisii ayaa lala qaabilayaa qof kastana camalkiisii ayaa lala qaabilayaa in khayran fa khayrun wain sharan fa sharun waman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah idan markii inuu zaad qaato zaad qaadashadana waxa kale maahane camalka fiican leh waay iyo watawbati tawba inuu ugu diyaar garoobo min almacaasi min almacaasi macaasida xaggeeda laga toobad keenaayo wixii ilaahay laguga caasinaayo in lagaga toobad laga toobad keeno waayo laga soo laabto watuubuu ila llahi jamiican ayuha lmu'minuuna lacallakum min almacaasi waalkhuruuj iyo baxitaan in looga diyaar garoobo bilmadaalimi waxyaabihii la dulmiyey xaggooda wixii la dulmiyeyna hee in laga baxo looga diyaar garoobo waayo hadday yihiin xaqullaahi laga toobad keeno haddii yahiin xaqulmakhluuqina laga toobad keeno wixiisiina qofkii loo celiyo ama cafis laga dalbo wa tusanu waxaa la sunayaa ciyaadatu lmariidi ninkii xanuunsanaa booqashadiisii ee la sunaynayaa ninkii xanuunstay qofkii xanuunstay in lasoo booqdo waa sunna wa tusanu waxaa la sunayaa ciyaadatu lmariidi kii xanuunsanaa booqashadiisa wa tadkiirihi iyo soo xusuusintiisiiba maxaa lasoo la xusuusinayaa atawbata towbad lasoo xusuusiyo walwasiyata iyo dardaaran lasoo xusuusiyo dardaaran niyohow xoolihii aada leedahay hee dardaaran oo thuluth baxso ama ruba baxso wax dardaaran waa towbad ilaahay u toobadkeen in la dhaho waayahay laakiin dadka axwaashooda way kala duwan tahay dadka qaar ee xilligaasi markii aad wacdii waxyaabahaas ku dul akriso wuxuu leeyahay ninki ninkan dhimashadaada u rabaaba caafimad allah ku siiba ma lahane hee waaba ku diyaara inaad dhimatid baa rabaa ninkaani waa laga yaabaa laakiin dadka halol khayrka saas ma aha mar walba ina dhimanayna waa ogyihiin soo ma waa ogyihiin mar kasto waxa waay in la dhimanayo way og yihiin marka ilahay in lasoo xusuusiyo danaa ugu jirta iyagaas dadkaasi ayagaa ka hadlaa muslimiintaas dadkaasu ka hadlaya faidaa xtudira haddii lagu ha soo xaadiro faidaa xtudira haddii lagu soo xaadiro qofkii oo dhimashadii ay ku timaado naftii ee bixitaankeedii loo soo xaadiro yusanno waxaa loo suneeyaa talqiinuhu talqiinu shaksi waay mariidi talqiinu talqiinu lmariidi waay kii xanuunsanaa laqinita u laqinitaankiisii maxaa looga laqinayaa laa ilaaha ila allah waay looga laqinayaa laa ilaaha ila allah ayaa looga laqinayaa maxamed rasullahi way ku guda jirtaa le qofkii laa ilaha illa llah u dhaho maxamed rasuullahi e waa dalaalat ltizaam waa oo qaadanayaa laa ilaaha ila allahu tastalzimu bianna muxameda rasuul llahi waana muxameda rasuul llahi mutadaminun bilaa ilaha ila allah am tatadamanu bilaa ilaha illa allah sidaas idan qofkii laa ilaha illa llah dhaho waxaa laazim ku ah laa muxamed rasuul llahi muxamed rasuul llahi qofkii dhahana waxay ka hoos jirto toddoban san id- idma- ee, dibnaysan tahay laa ilaa waa soo dhaxay waaya waa qirsan yahay waay wa tawjiihuhu iyo jihayntiisii lilqiblati loo jiheeyo wa tawjiihihi ama wa tawjiihuhu waay wayusanu tawjiihuhu waay meesha ku cadafan tahay talqiinuhu way ku cadafan tahay wa tawjiihuhu tawjiihu lmariidi waay kii xanuunsanaa u jihayntiisii lilqiblati qiblada xaggeeda loo jiheeyo laakiin waxaa daliil ah heesaas ku soo arooray ma laha cilmidooda laakiin fuqadu ay leeyihiin sunno waaye in qibla xaggeeda loo jiheeyo shardi maama daliil hadda ma laha ay dhaheen culamada muxadisiinta qaarkood faidaa maata qofkii haddii uu dhinto mariidka ahaa sunna waxaa la sunaynayaa taqmiiduhu taqmiiduhu hee indhihiisi in loo laabo waay indhihiis laabitaankoodii taqmiiduhu taqmiidu lmayiti miidkii indhalaabadiisii ayaa suna ah ma dhintay indhaha ayaa loo laabayaa liana albasara yatbacu liana ruuxa liana albasara yatbacu aruuxa soo maha arag wuxuu raacayaa nafta meeshii u baxday idan indhihii waa laisku loo soo laabayaa si ay isku qabs- isqabs- isku qabsadaan oo isku dhegaan sunno waaye iyo walistiraacu dadejiin bitajhiizihi tajhiizi lmayiti miidkii diyaarintiisii loo degdego wa dafnihi iyo dafni lmayiti miidkii caasitaankiisii loo degdegona waa suno ma dhintay ha waa in loo degdego waay ee diyaarintiisii dhaqadiisii iyo wixii la midka ah iyo aasitaankiisii in la aaso hawaashi in lasoo qado qod- qoditaankeedii loo diyaar garoobo kulli saasa la rabaa. iyo dafni iyo aasidiisii waa in la aaso loo degdego waay wax la daahaysanaya ma aha almasalatu lulaa masalada koowaad xukmu qasli lmayiti wa kayfiyatihi almasalatu masalada alulaa koowaad waxay ku saabsan tahay xukmu qasli lmayiti miidkii dhaqadiisii xukunkeed xukunkiisii iyo wa kayfiyati kayfiyati alqasli dhaqada kayfiyada qaabka loo dhaqaayo dhaqada xukunkeed iyo qaabka loo dhaqaayo qofka dhintay ayay ku saabsan tahay masaladan koowaad xukmuhu xukmu xukmu lqasli xukmu qasli lmayiti kow xukmuhu waay waaxid xukmuhu miidka dhaqadiisii xukunkiisi waay gaslu lmayiti miidka dhaqadiisii waajibun waaye waajib waaye in la dhaqo waajibo yaa ku waajib ku tahay lilxaadiriin ama lilmuslimiin muslimiinta waajib ku tahay inay dhaqaan dadka xaadiriinta ah muslimiinta ah lilxaadiriin ayay waajib ku tahay asaga takliifkii waa ka dhacay wax loo haysto minaa ninkan dhintay liamri amri nabi nabiga markiisa u daliila sala allahu alayh waala alihi wasalama bi biqasli lmayiti uu amray in la dhaqo ha la dhaqo u dhahay nabiga waa amarki kamaa sidii fii qowli qowli nabiy ku sugan sala allahu alayh waala alihi wasalama fi lmuxrimi maxrami maaha muxrimi waay kii xaj xarmanaa shanigiisii waay amray alladii kaasoo waqasad jibiisay hu asaga naaqatuhu hashiisii jibiisay oo ku joogsatay waay lugunta kaga istaagtay waa jabay lafi ayaanaa ka burburay waa dhintay xajiyo waa ka dhacay daabadiisa ka dhacay waa ku istaagtay waa dhintay kaas hee arrankiisii nebigu u dhahayo muxuu dhahay iqsiluu dhaqa huninkani bimaa-in bi iyo wasidrin gob ku dhaqa ku dhaqa waay bi iyo hubur gob hee ku dhaqa waay bi iyo gob ku dhaqa waa laisku daray idan ninkaasi dhaqataankiisa la amray amar waay dadka kalena hee dhammaantoodii saas iyo wa qowli nabiga dalkiisa qolkiisii way sala allahu alayh waala alihi wasalama fi ibnatihi gabadhiisii shanigeeda u dhaxay zaynaba ah zaynaba bintu maxamed radia allahu canha u dhaxay nabiga iqsilna dhaqa ha zaynaba halaatha saddex jeer dhaqa u dhahay laba mar waay aw khamsan aw khamsan ama shan jeer dhaqa aw sabcan ama toddoba jeer dhaqa waay in raaytuna dalika hadii a dha haddaad u aragtaan arrinkaasi wa huwa dhaqataanka miidkii la dhaqaayo fardu kifaayatin waaye jimaacan wa fardu kifaaya fardu cayn ma aha wa fardu kifaaya idaa qaama bihi waaxidun saqada alithmu can ilbaaqina wailaa athimuu kulluhum haddii dadki mid ka mid a u istaago oo dhaqo dembiga dadka kale waa ka dhaca laakiin haddii hal qof u istaago maayo dadka dhammaantoodii way ku dembaabayaan fardu kifaaya xukunkiisi waa saas fardu kifaaya meeluu ku tacalluqa fardu ceynkana meeluu ku tacalluqa yaa tafsiilkaasi si fiican ooga keenaya fardu kifaaya hee meel hal meeluu ku tacalluqa fardu ceyn meeluu ku tacalluqa hal meel iskuma tacalluqaan meeshii fardu ceenka ku tacalluqo kuma tacalluqo fardu kifaayaha meeshii fardu kifaayaha ku tacalluqo kuma tacalluqo fardu ceenka saas maxaa laga wadaa yaa keena waxaas arrinkaasi hasane waaye keena beriya laga raba ha fardu ceen meeluu ku tacalluqa fardu kifaayana meeluu ku tacalluqa midba meeluu ku tacalluqaan ahe gabdhahan waa laga rabaa labo kayfiyat lqasli qaabkii miidkii loo dhaqaayay eeg waaye yambaqii waxaa habboon an yakhtaara ama an yukhtaara in loo doorbado litaksiiri lmawtaa dadkii dhintay dhaqitaankooda man qof in loo doorbado huwa mankaba fiqatun ah nin lagu kalsoon yahay cadlun ah caadil caarifun ah mid yaqaano biaxkaami alqasli dhaqitaanka axkaamteed iska dhaq keligeedii ma aha axkaamay u baahan tahay miidka dhaqitaankiisa xoog ma aha wax cilmiya loo baahan yahay cadaaladna waa loo baahan yahay amaanina waa loo baahan yahay kalsoonyi in la leeyahay ninkan faasig lama rabo jaahilna lama rabo hee qof aqoon u leh caadil ah ayaa la rabaa xadgudub aan ku samaynaynin miidkan ceebtiisiina asturaay haddii qof fiican uu ahaa laakiin haddii qof xun ahaa calaamo xun haddii lagu arko inuu sheego si dadkii waddadaas ay maraayeen ee ayagana looga digo looga beejiyo waaye wayuqadamu waxaa la horumarinayaa fi taksiiri dhaqitaanka alwasiyu kii as loo dardaaramay kaas ayaa la horumarinayaa ninkii dhimanaayo mise qofkii dhimanayo wuxuu dardaaramay inuu dhaqo qof gaar ahaaneed hebel ayaa ha ayaa i dhaqaa markii aan dhimanto hebel ha i dhaqo ayuu dardaaramay kii uu dhaqa marka kaasa la horumarinayaa dardaarankii ayaa kii asaga dardaaramay ayaa ee la horumarinaya wayuqadamu waxaa la horumarinaya fi taksiili dhaqitaankii alwasiyu waayo dardaaramay uma kadib alaqrabu kan ugu dhawaasho badan xagga miidka falaqrabu haddana kan ugu dhawaasho badan waay sida kal abi aabihii oo kale miidka kan ugu dhawaasho badan yaa way xagga ragga marka la fiirso aabihiisi waljaddi iyo awoowihii waay kan ugu sii ku xiga asagan aabaha yaa way jadkii walibni oo kale wiilkii idaa kaanuu goorma laakiin naftirkood idaa kaanuu haddii ay yihiin caarifiina ku yaqaano biakaami اlqusli ama biakaami اlqasli biakaami اlqasli dhaqitaanka axkaamtiisii ku yaqaan hadday yihiin wailaa haddii kale aan aqoonin qudima kayruhum keyrkooda la horumarinaya miman qof ah huwa asagaba caalimu mid yaqaana ah bidalika axkaamta qusliga warajulu ninkii yaqsilu waa dhaqaya waxaa dhaqaaya dheh warajulu ninkii yaqsilu waxaa dhaqaaya hu ninka arrijaalu ragga dhaqayaan ninkii waxaa dhaqaaya raggi walmaratu naagtina taqsilu waxaa dhaqaysa haa naagti annisaau dumarka waay ragga ragga ayaa dhaqayaan dumarkana dumarka dhaqaaya asalku waa saas walikulli waaxidatin mid kastoo min azawjayni labadii zawj aha ayaa usugnaaday walikulli waaxidatin mid kasta ayaa usugnaaday min azawjayni ataqsiilu laakhari midka kale dhaqitaankiisa waaxidin ma qora waaxidin yaa qora biduuni ta midin qora saasaa fiican be walikulli waaxidin mid kastoo min azawjayni way waaxidatin ay qoraani laakiin saasaa fiican walikulli waaxidin mid kastoo min azawjayni labadii zawj xaas isku ahaa ka mid ah hee taqsiiru laakhar ayaa u sugnaaday midda kale inuu dhaqo ninkii naagtiisii inuu dhaqo waa u bannaan tahay naagtii ninkeeda inay dhaqto waa u banaan tahay farajulu ninkii yaqsil waa dhaqayaa zawjatahu zawjadiisii walmaratu naagtina taqsil way dhaqaysa zawjahaa ninkeedii waaye walikullin mid kastoo min arijaali ragga ka mid a iyo wanisaa'i dumarka ka mid ah taqsiilu ladfaali ay u banaan ilmaha yaryar inay dhaqaan duuna sinni saabica sanadka toddobaad ka hooseeyo sanadka toddobaad ka yar wa dumarkii inay dhaqaan wiil oo toddoba sano aan gaarin waa u banaan tahay shan lix sano shan sano afar sano meelahaasu jiro inay dhaqaan waa u banaan tahay raggiina gabar oo toddoba sano aan gaarin inay dhaqaan waa u banaan tahay lix sano toddoba sano lix sano shan sano afar sano inay dhaqaan waa u banaan tahay mid kasta jinsigiisii maana jinsiga kale laga hadla hadda mid kastoo jinsigiis maa jinsiga kale ilmo ah inuu dhaqo toddoba san haddii ay ka yar yihiin waa u banaantay laakiin toddoba san ka badan maya ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi wuxuu sheegayaa masaladan fuqahada meesha u daliishanayaan inay tahay hee nebiga calayhi salaatu salaam wiilkiisii ibraahiim dumara dhaqay buu leeyahay ibraahiim oo nebi maxamed calayhi salaatu salaam wiilkiisii ah maariya u dhashay markii oo dhintay waxaa hee dhaqay uu leeyahay hee dumar meeshaasi ayaa loo daliishanaya masaladan u dhahayaa raxmatullaahi calayh nin taabici gabadhii gabadhiisii dhaqay yaa loo dira keena waa jiraahe admida lagu leeyahay horta taada keenba yaa loo dira hay yusuf haye nin taabica gabadhiisii dhaqay ayaa la rabaa haya waayahay walaa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslim ah rajulan nin lay kaana ahaaya aw amase imra'atan naag ahaatayba taqsiilu lkaafiri uma banaana walaa yajuusu ma banaana lilmuslimi qof muslim ah rajulan kaana ahaaya aw imra'atan ahaatayaba hee maxaa u banaanayn taqsiilu lkaafiri waay qof muslimna muslim ah ama rag ha ahaado mase dumar ha ahaadee inuu dhaqo gaal uma banaana qofa qaraabadii ragga qaraabadoodii rag ah oo gaal ah inay dhaqaan uma banaana waay dumarkana qaraabadoodii oo dumar ah oo gaal ah inay dhaqaan hee uma banaana mid kasta jinsigiisa laga hadlaado walaa xamlu janaazatihi janaazadiisa inay ximbaaraanna uma banaana walaa takfiinuhu takfiintiis iyo kafanintiisana uma banaana waay walaa salaata calayhi dushiisa inuu ku dukudaanna uma banaana waay walaa salaatu calayhi walaa salaatu waay salaadna uma banaana calayhi gaalkaasi dushiisa ay ku dukadaan walow kaana haba ha ahaadee gaalka qariiban mid qaraabo ah sida kalabi qariiban mid dhow waay xagga qaraabinimada kalabi aabihii oo kale aabihii aabba gaal ah wal ummihi hooyadii oo kale hooyadii aabba gaal ah waay de gabadha haddii hooyadeeda gaal ay tahay ma badhiqayso waay ma banaana wiilka haddii aabihiisi gaal uu yahay inuu dhaqo ma banaana waay sidaasaa laga wada hooyada haddii gabadheeda gaal ay tahay ma dhiqayso aabaha haddii wiilkiisa gaal u yahay ma dhaqaayo waay waana dhici karta soo maa wayushtarad waxaa la shardiyaa an yakuuna almaau biyaha waxa lagu dhaqaayo inay ahaadaan aladii ba'daas sigaaba keenayo wayushtarad waxaa la shardinayaa an yakuuna almaau biyihi inay ahaadaan aladii biyahaasoo yuqsalu lagu dhaqaayo bihi bilmaa'i biyaha almayitu midku lagu dhaqaayo dahuuran inay ahaadaan ayaa la shardinaya mubaaxan ay ahaadaan wax la soo haday aan ahayn mubax daahir inay ahaadaan najaas aan ahayn wa an yuqsala in la dhaqo ayaa la sunaynaya midkii fii makaanin boos boos kasoo mastuurin la asturay meel la asturay in lagu dhaqo ayaa la rabaa ayaa shardi a dheh suna maaba shardi dheh wayusala in la dhaqo ay sardiya miidkii fii makaanin makaan lagu dhigo maqa- lagu dhaqo maqaan makaankaasoo musta mastuurin waay la asturay walaa yanbaqii ma habboona xuduuru man qof imaatankiisii soo xaadiritaankiisii waay laa cilaaqata wax xidhiir ah lahu lilmayiti aanu lahayn bitaqsiiri lmayiti meeshaasi inay imaa inuu imaado qof miidkaani dhaqataankiisii wax calaaqa ah xiriir aanla lahayn inuu imaado uma habboon waay oo dadkii dhaqaaya iyo dadkii u kaalmaynayay mooyaane dad kale meeshaas inay iska imaadaan oo miidkan iska feerfeersadaan looma ogola waa la erinaya waa la burinaya dadka kale waayahay wa sifatu lqusli marka qaabkii loo dhaqaayo miidkii waa kana fiiri waxaa laga yaabaa meesha hadda aada u yar tahay in he maalin maalmaha ka mid ah u weynaatid iska fiiri hadda wasifatu lqusli qawooska ama qasli dhaqataanka miidka la dhaqayo sifadiisi sifadeeda iyo sifadaas waxaa waaye an yadaca qofkii inuu dhigo hu miidkii calaa sariiri qaslihi miidka dhaqadiisii sariirtiisii korkeed inuu ku dejiyo ku dejiyo waaye inuu ku dejiyo waaye sariir waxa lagu dhaqaaya jirta soo maa miidka lagu dhaqaayo oo sariirtaasi dusheeda in la saara waay horta markii la dhaqaayo waa miid an yadaca ama an yudaca dheh sama mase muqayaro siiga labadaba sax an yadaca shaksigii wax dhaqaaye inuu dejiyahu miidkii calaa sariiri qaslihi qasli mayiti waay miidkii dhaqadiisii sariirteeda dushiisii waay inuu dejiyo uma kadib yastura inuu asturo cawratahu cawrata almayiti miidkii cawradiisii inuu asturo maa bayna sura warukba waay hadda maa bayna surati warukbati waay uma kadib yujarida an yujarida inuu qaawiyo waaye qofkii hu miidkii min hiyaabihi dharkiisii ka qaawiyo cawradii markii asigu u asturo good saaro dharkii kale ee waa ka bixinayaa tartiib uu bixinayaa haddii qamiis ku dhex jiray haddii go- ku dhex jiray wixii ku dhintay waa laga saaraa waxaa awradiisii loo saarayaa dhar kale maa bayna surati warukbati yaa loo saaraya inti kale laakiin dharkii hee waa laga qaadaya waa laga siibaya xagga laga dhiga kadib waa dhaqadiyaa la bilaabaya waa la dhaqaya dhar kale ayaa marka dusha laga saarayaa biyihii ayaa ilaa ka dhammaanayaan meeshaasi waa imaan doonaaye uma yujarida an yujarida waa inuu qaawiyo hu miidkii waaye min hiyaabihi hiyaabi lmayiti waay miidkii dharki dharkiisii ka qaawiyo oo ka qaado waaye wayuwaariya wa an yuwaariya waa inuu asturo qofkii hu mayidkii can ilcuyuuni indhaha xaggoodii ka asturo waay dadka indhahoodii waay dadki asaga indhihiisii lagama hadlaayo e dadkii indhahoodii waay dadkii meeshii ka arki lahaayeen inuu ka qariyo waay meel dadka aan ku arkaynin inuu geliyo waay oo ku dhaqo fii xujratin markaasba qol dhexdiisii aw naxwihaa ama wixii la mid ah qol sida khayme iyo wixii la midka ah teendho wayuwaariya inuu asturo hu miidkii can ilcuyuuni dadka indhahoodii xaggoodii ka asturo fii xaj- fii xijratin xujratin qol dhexdiisii waay aw naxwihaa ama wixii la midka uma yarfaca inuu kor yeelo alqaasilu kii dhaqaayay ra'sa almayiti miidkii madahiisii inuu kor usoo qaado waayo miidkii madaxiisii kor usoo qaadaya asagoo soo fadhiisinaya oo kale kor usoo qaadaya isagoo sidiisi u jiifo bii ku shub ma aha waxyaala la soo qaada horta marka hore kore lasoo qaada asagaa sheega doona uma yarfac inuu soo kor yeelo alqaasilu kii dhaqaayay ra'sa almayiti miidkii madaxiisii inuu soo kor yeelo waa ilaa hagge ilaa qurbi juluusihi fadhigiisii meel u dhow xaggeeda waay kaana asagoo soo fadhiisinaya oo kale waa soo kora u soo qaadaya ilaa wax asagoo soo fadhiisinaya fadhigiisii meel u dhow oo ke- oo kale u keenaya mana soo fadhiisinayo laakiin waa kusoo qaadaya ilaa meeshii fadhigii meel u dhow oo kale keenaya maxaa la rabaa sidan soo socoto uma kadib yumariru yumarira dheh an yumarira waay inuu marmaryo waay yadahu gacantiisii calaa banihi bani lmayiti miidkii colooshiisii dusheeda inuu maryo waay calooshiisii dusheeda ayaa gacantiisii marinaya agee hagee u marinaya meeshii hee hoose wixii caloosha ku jiro si ay usoo baxaan hogahoo gacantiisi kuma adkaynaya zaaid he waa soo marmarinaya waa soo jiidaya dusha ka soo marmarinaya maxuu rabaa wixii caloosha ku jiraan he inay soo baxaan hoos ka baxaan duburka ay ka baxaan iyo gobolka wayacsurahu inuu hee wayacsura inuu marmaro marmar hadda kora soo mari soo ma uma joojis may dhahdaa maa dhahdaa oo gacanta ku qabqabto oo isagoo soo daliigaya haddana gacanta hee kusii qabqabto waay ma joojis soo ma saas zaa'idna dhab uma siinayo in qabto soo jiid ma aha qofkii dhintay wuxuu dhinsanayaa sidii u dhinsanaayay qofka nool waay kasru cadami اlmayiti ka kasri alxayi oo kale waay waa dhibsanaya qofka miidka jibintiisi iyo jeexitaankiisi wuxuu la mid yahay qof nool jibintiisi jeexitaankiisi waay waa dhibsanaya marka sidaasi waay daliigaasi hogaho gacanta ee laguma joojinayo ah lasoo rogayo hoos loo soo dhaadhacsiinayo waaya uma kadib yunadifa an yunadifa waa inuu nadiifiyo waay almakhrajayni hee labadii duleel labada duleel maxaa waay makhraj lbowl iyo makhraj lqaa'id waay wayunajiya almayita qalajiyo miidkii meeshii wixii ka soo baxeen qalajiyo waay oo fayaasila dhaqo marka maa wixii alalmakhrajayni labada makhraj jusoodii ahaaday min najaasatin ah wixii najaasa marka waa dhaqaya wadaalika arrinkaasina wuxuu ku samaynayaa bilafi khirqatin good daduubkiisii calaa yadihi gacantiisii ku duduubanaya good good yarayahee gacanta bidixiisii ku duduubanaya waxaasa ku dhaqaya u istinjeynaya waa nadiifinaya had meesha wuxuu dhihi karaa wayunajiya inuu istinjiyo almayita waay miidkii istinjeeye waa la dhihi karaa iyadana waa nadiifis oo qalajiy meesh wixii ka soo baxeen la nadiifiyo la la qalajiyo wanadifa almakrajaynina nadiifintii oo iyadana wayunajiya almayitana inuu meeshii i qalajiyo si fiican u qalajilay laga wado waaye fayaqsila u dhaqo maa wixii oo alal makrajayni labadii makraj jusoodii saaran oo min najaasa min najaasatin ah wadalika arrinkaasina bilafi kharqati khirqatin good daduubkiisii waayo calayadii ku duduubayo good gacantiis ku duduubtay ee ay hooshaasi ku qabanayaan uma kadibna yanwi wuxuu niyey an yanwiya inuu yanwiya inuu niyeysto ay xaqa an yadachu halkaasay ku cadafin yihiin dhammaantooda uma kadib yanwiya inuu niyeysto alqasla dhaqataan waay marka hadda marka muxuu niyeysinayaa dhaqataankii waay wixii hore diyaar garow lay ahaayeen wayusamiya magacaabo oo muxuu odhanayaa bismi illaahi wayuwadiya u weyse qaado hu meedkii ka waduu'i salaatii salaaddii weyse qaadkeeda oo kale u weyse qaado waay ilaa fi lmadumadati luqluqooshadii dhexdeeda mooyaane luqluqashadii dhexdeeda mooyaane iyo walistinshaaqi sandaarsashadii waay fayakfii waxaa ku filan almasxu masaxitaan fayakfi lmasxu dheh masax ayaa kaafinaya cala alfami afka dushiisii la masaxoy walanfi sanka waay bii laguma shibaayo sankii iyo afkiiyo bii lagu shuba lama dhahayo laguma shubo haddaad ku shibtid yaa kuusoo celinaya ninkan wixii waa ku shibto waa galayaan leh isaga hee in iska soo daadiyo ma awooda maya dhiba keensanaya marka baatinkiiya dhib u geysanayaan biyahan sanka galayo iyo afka galayaan baatinkii ee dhib u geysanayaan saasaa la diidaya marka hee biid laguma shuba laguma shubayo kaas maxaa ku filan dharkii aad goodkii ku dhaqaysay u diyaarsatay gacantii ayaa hee markii aad qoysid asaga ayaa wixii sanka ku jiro kusoo nadiifinaysaa wixii afka ku jirana ku nadiifinaysaa waay meelahaas ilkahana ku meelahan gudaha maya haddii kala qaadsan yahayn meelahaas dhow dhow wixii ku jira waa kusoo nadiifinaysaa kadib waa isku celinaysaa adigu hadda isku dhigayso qof awood leh maantaasi saas ayaa lagu yeelayaa tabaran ma haysid soo maa ilaahay aanu naxariisto saas فيكفي المسح مسح ayaa ku filan lama sahayo alal fami afki dushiisi iyo wal anfi way thumma kadib yaghsala inuu dhaqo way raasahu raasal mayyiti miidkii madaxiisa dhaqa iyo walixyatahu garkiisi wuxuu ku dhaqayaa bimaa sidri gobkii biyihiisii gobkii biyihii lagu daray ayaa ku dhaqayaa madaxa ayaa laga bilaabaya ma jeeda xagee laga bilaabaa madaxa laga bilaaba bimaai sidri ayuu ku dhaqaya oo mase saabuunin bimaai saabuunin waaye saabuun biyihiisi ayaa ku dhaqa waaye biyi saabuun ku jiraan aw gayri daalika ama labadaas keyrkoodii oo ah sida shaambadii iyo oomadii wixii la midka wixii la awoodo uma kadib yaqasala waa inuu dhaqo almiya almayaamina midigyaasha dhinaca midigta waaye uma almayaasira bidaxyaasha waaye dhinaca bidaxda waaye waa weyse qaadaya ha weysaqaadka xibnihii la weyse qaadanaya loo weyse qaadaya markii loo weyse qaado kadiba madax la dhaqa madax markii la dhaqana dhinac hee logloqashadii iyo dhinac midigta ayaa la dhaqayaa hor ah qeybtaan hor ah la dhaqa oo midigta ah haddana qeybta hee gadaal oo midigta la dhaqa dhinacaasa loo jiifinaya haddana dhinaca hor oo bidaxda ah la dhaqa haddana gadaal oo dhinac hee bidaxda eh dhinaca midigta loo loo jiifinaya saasaa lagu dhaqaa madaha marka hore lagu bilaabaya waaya uma kadib yakmula waa kaamilaya gasla baaqi ljasadi jasadkii intiisii kale dhaqadiisii ayuu kaamilaya wayustaxabu waxaa la sunayaa an yulafa in la duduubo calaa yadihi ama an yalifa inuu duduubo qofkii calaa yadi gacantiisii korkeeda khirqatan good waay oo istaxaab waxaa la saneeyaa an yalufa qofkii dhaqaaya miidki inuu duduubo calaa yadii gacantiisii korkeeda khirgatan good waay good xaala taqsiiri dhaqadeeda dhaqadda xaaladeedii waay walwaajibu waajibka waxaa waaye khaslatun waaxidatun waaye hal dhaqitaan baa ku filan hal dhaqitaan oo dhan in lagu camimo hal mar le biyaha hal dhaq dhaqitaan waay intaa ka shabay midigta hore ka dhigaysa gadaala ka dhigaysa hore bidaxda ka dhigay gadaala ka dhigay bes hal waay halaas taas waxay ka dhigan tahay hal dhaqmo waay waa ku filan tahay taas goorma laakiin idaa xasala haddii soo xasalo biha bilqaslati alwaaxidati alinqaau nadiifiin waay nadiifiin haddii soo xasasho waa ku filan tahay والمستحب لكن سدل سنية ثلاث غسلات سده دقمواي وإن حصل الإنقاء هي هبا حصو حصلي إنقاء النظافة دواي نظيفين نظيفين بها حصلي تنهركو حصلي سده إن دقوا سنو ويستحب على سنية أن يجعل إن ليلو أم أن يجعل إن يلو قفك دقائي ميتك في الغسلة دقد الأخيرة الدنباء كافورا kaafuur dhiibka la dhahayo inuu yeelo waay uma kadib yankashifa yanshafa dheh yanshifa ay yanshifa waay inuu qallajiyo almayita miidki inuu qallajiyo waay wayuziila zuuliyo canhu canilmayiti miidkii xaggiisii maakii ka zuuliyo yushracu la sharciyaynaayo isaalatu zuulintiisii min aladfaari ah min aladaafiri ah cijiye ah cijiye waa ka zuulinaya waa ka jaraa washucuuri iyo timo ah timo ah haddii ay yihiin shaaruubkii haddii ay yihiin e caanadii wixii lamidka a leeyihin laakiin laskuma khilaafsan laskuma waafaqsana taas haddii oo ay yihiin waxa tandhaafa suuruxumeyn ah u yihiin mooyaane wayadfira ama wayad wayadfura waay inuu u dabo shacra almar'ati waay naagtii tinteeda inuu dabo dabitaan mataqaanaa dumarka xirxirayaan tinkooda wayasdula inuu raariciyo min waraa'ihaa gadaasheeda markaasuu raariciyo markii uu dabo kadib gadaal u raariciyo waxaa laga dhigayaa saddex quruun alaaata quruunin waay saddex gees geeska midigta ah iyo geeska bidixda ah iyo gees kala kala barkooda oo gadaal ah meeshan fuuran oo gadaal ah halda goon ma lama halda barara laftaan oo meeshaan ee madax dhigtaan iyo dhigtaan korkooda meesha fuurin ma halda dhado goon aan dhahaynaan goon ha jeegama laa hay waay mulfa berta geeskaani midigta mid dheera lagu samayna lagu tidxa bidixdana mid dheera lagu tidxa haddii tinteeda dheer tahay mid is- eh, mid laba ka- kala barkoodii gadaal ana mid dheera laga dhiga markaasaa lasu qabana gadaala loo rida marka waayahay saddexa geesooda laga dhiga dee idaan dhebsanayni laakiin saasoo suna ah waayahay waidaa tacadara haddii cudurtoomo gaslulmayiti miidka dhaqdiisii haddii cudurtoonto in la dhaqo bee suurtagal noqon wayso miidkii maxaa dhacay licadami wujuudi ilmaa'iba biyiba lama hayaba duur waay biyo ma laha qofa dhintay maxaa la samayna markaas oo mase kaana wuxuu ahaaday miidkii maqduuca aljismi jirhkiisii mid la gooyey jidhkiisi mid la gooyey oo maxaa lagu gooyey bixarakin dab way gub waa gubtay bixarakin way ee gubasho iyo wanaxwihi waxay la midka ah bii laguma taaban karo jirhkiisii dhanna waa gubtay oo meel la taabanaya ma laha asaga dhan waa hilib waa cadde caddaan le waa saasa ku dhintay saan looma taaban karo markaasiis maxaa la samaynaah sida soo socoto iyo wanaxwi wixii la midka ah fainahu miidkii yumamamu waa loo tayamumayaa bituraabiya loogu tayamumayaa ciida loogu tayamumayaa qofkii noolaa tayamumkiisii oo kale yaa loogu tayamumaya gacmaha loo marinaya wejiga loo marinaya waa ku filan tahay waa ku filan tahay culimada qaar laakiin way diidan yihiin ciidda loo guurayaa oo tayaamuma loo samaynayaa hee way diidan yihiin biyihii ilaahay amray qofkii dhintay in lagu dhaqo haddii hee suurtagal noqon waysay bes wax kale laisku leeyahay ma laha kii dhintay loogama qiyaasto ayay leeyihiin jumhuur culamaana saanay qabaan waana masale laisku khilaafsan yahay waayee ogow waa loo tayamumaya waay waayahay wayustaxabu waxaa loo suneeyaa liman qofkii oo qasala dhaqay mayita mid dhaqay an yaktasila inuu qabaysto bacda taqsiilihi taqsiili lmayiti miidkii dhaqdiisii inuu qabaysto waa sunno saxaba almasalatu athaaniyatu masalada labaad man qof ayay ku saabsan tahay yatawallaa tawalliyey tawalinayo dheh alqusla qawska yaa tawalinaya yaa dhaqaya miidkan dhintay yaa tawalinaya waay alafdalu sida fadli badan an yatawallaa waa inuu tawaliyo qas- qasla almayiti miidka dhaqitaankiisii man qof inuu tawaliyo wahuwa manka acrafu u aqoon badan bisunnati lqasli dhaqdii sunnadeeda min athiqaati ka mid ah dadka lagu kalsoon yahay alumanaayi umanada la aaminsan yahay alcuduuli caadiliinta ah akhyaarta ah walaa siyama gaar ahaan idaa kaana hadduu yahay miidka min ahli min ahlihi ahli lkaasili waay kii dhaqaayay dadkiisii wa aqaaribihi hadduu yahay asaga u haboon maxaa yeelay liana nabiya nabiga sala allahu alayh wa- liana aladiina dheh liana aladiina kuwii tawallow tawaliyey qaslahu qasla nabiy nabiga dhaqadiisii sal alay wasalama nabiga dhaqadiisii kuwa tawaliyey kaanuu hay ahaayeen min ahlihi dadkiisay ahaayeen sida ka caliin oo kale radia allahu canhu wakayrihi cali keyrkiisi cali mooyaane inta kale ayaa loo dirayaa ra- keena oo nabiga dhaqay nebigi dadka dhaqay oo qaraabadiisa cali mooyaane inta kale yaa keenaya loo dira ay adiga ay keene cali ma ahande inta kale qaraabadiisa wa awla nnaasi dadka kuwan midka uga habboon biqaslihi qasli lmayiti miidka dhaqidiisii wasiyuhu kii asagu dardaarmay way alladii kaasoo awsaa u dardardaarmay ayaga salahuwa ninkiinu dhaqohu ladiga waay uma kadib abuuhu aabihiisa ku xiga uma jadu awowhiisa ku xiga uma alaqrabu falaqrab waay min casabaati casabadiisi uma dawow arcamihi waay abtiyaashi iyo il- abtiyaashi wixii dhaleen iyo dadkaas waay. eediyaashi wixii dhaleen iyo habaryaryaasha wixii dhaleen iyo iyo dadkaas waay. wayajibu waxaa waajiba an yatawallaa inuu dhaqo haddii suurta ay joogaan waay dadkaasi ama cudur kale aan u diidin cudurka u diidaya waxaa ka mid ah qofka haddii he habeenkaasi ehelkiisa u galmooday subaxdii la joogo miid ma dhaqaayo soma qabrigiisiina ma galaayo maano qabrigiisiina ma galaayo waaya miid qabrigiisiina ma galaayo qabrigiisi ma galaayo waayahay wayajibu waxaa waajiba an yatawalaa inuu tawaliyo qasda dakari dakarkii dhaqataankiisi alrijaalu inay tawaliyaan walunhaa dumarkana annisaau dumarka walunhaa dhid naagtina annisaa waay wayajibu waxaa waajiba an yatawalaa inuu tawaliyo qasla dakari labkii dhaqataankiisi alrijaalu walunhaa dhidigii dhaqataankiisina nisaau dumarka waay wayustatnaa waxaa laga soo reebayaa min dalika dhaqadaasi azawjaani labadii zawj fainahu shani ah likulli waaxidin mid kasta wuxuu leeyahay minhumaa min azawjayni ka mid ah gaslulakari lixadiidi caiisha radi allahu canha low kuntu haddii aan ahaan lahaa istaqbaltu mid qaabilay min amrii amarkaygii xaggiisii mastadbartu wixii aan soo dhaafay oo ka dubur jeediyey maa qasala ma dhaqeen annabiya nebiga sal alla alay wasalama hayru nisaa'ihi dumarkiis waxaan ahayn bay dhahay markii dambe saas leedahay si haddaan ogahay haddii aan ogaan lahaa nebigii ma dhaqeen hee dumarkiis mooyane dad kale ma dhaqeena dhahay wa qaala nabiyu wuxuu dhahay sal alay slam licaishata caiisha wuxuu ku dhahay radia allahu canha low muti caaishay haddii aad dhimato qablii hortayda laqasaltukii waan ku dhaqayaa wa kafantukii waay waan ku kafaninayaa wagasalad asmaau binti cumaysin zawjahaa ayadaa dhaqday abaabakrin isidiiqi ah radia allaahu canhu laakiin sanad ahaan tan waa lasuu khilaafsan yahay asmaa bint asmaa bintu abi asmaa bintu cumays oo abubakar haaskiisii hore abubakar aql haaskiisay ahayd markii dhintay ayadaa dhigtay midkii asaga dhintay ayadaa dhaqtay idan waa banaan tahay ninka naagtiisi inuu dhaqo ama naagta ninkeeda inay dhaqto walaa yuqsalu lama dhaqo shahiidulmacrakati goobtii dagaalka kii ku dhintay ku shahiiday waay shahiidulmacraka dagaalkii goob dagaalkii shahiidkeedii lama dhaqaayo maxaa yeelay lianna nabiya nabiga sal alla alay wasalam amara wuxuu amray biqatlaa uxudin uxud dadkii lagu laayay an yudfanuu in la duugo fii la aaso fii iyaabihim iyaabihim dharkoodii waay lagu aaso walam yuusaluu lama dhaqin walam yusallaa calayhim lagumana dukanin dushoodii wakadalika sidaas oo kale laa yukafanu lama kafaninayo walaa yusallaa calayhi shahiidkaasi dushiisina laguma dukado bal yudfanu bihiyaabihi dharkiisa lagu aasaya kamaa sida oo fi lxadiidi saabiqi kii hadda leewa qatla waxudin ka sheekaynaya wasaqdu dhiciskii hee wa huwa saqdigana alwaladu cunug waaye yasqudu soo dhacayo min batni ummihi hooyadiisii caloosheeda xaggeeda ka soo dhacay waaye qabla tamaamihi taamnamashadiisii ka hor dakaran kaana ahaaya lab aw unha ahaayaaba idaa balaqa haddii uu gaaro arbacata ashhurin afar bilood gusila waa la dhaqayaa afar bilood ma la gaaray haa waa la dhaqale waa soo dhacay afar bilood waa gaaray waa la dhaqa laakiin afar bilood wixii ka yaree lama dhaqaayo wakufina waa la kafaninaya waysulliya calayhi waa dushiisa lagu dukanaya maxaa yeelay liannahu saqdigaasi bacda arbacati ashhurin afar bilood kadib yakuunu wuxuu ahaanayaa insaanan bani aadamuu noqday haye bani aadamna dunayn in lagu dukado waay marka almasalatu haaliثa xukmu takfiinihi wa kayfiyatihi wallah subxana wa taala